إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dilal iyo weeraro ka dhan ah dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho nadawaad ballaaran ayaa ka bilowday wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo dadka loogu wacyigelinayo halista doorashooyinka ay qabanayaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa burbur iyo dhac u geystay guryo ay deganaayeen dad masaakiin ah oo kaabiga ku haya godka jilcow ee magaalada muqdisho bulshada ku nool deegaanka koonyo barow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa ka hadlay isbedelka ka dhacay waddanka afghanistan xaalad siyaasadeed ayaa ka taagan degmada afgooye iyadoona dadka degmadaasi ay dhigeen isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan qorsho lagu doonayo in lagu burburiyo guryahooda daadad xoogan oo ay dad ku dhinteen ayaa ku dhiftay koonfur galbeed ee waddanka maraykanka intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan dilal iyo weeraro ka dhan ah dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho sida warkaan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdullah yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaana kuwa ka howlgala magaalada muqdisho ayaa si dardargelinaya weeraradooda ka dhanka ah dowladda federaalka xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xaafada suuqa xoole ah waxay ka fuliyeen howlgal kaas oo ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk oo la oran jiray sharma arke ninkaani wuxuu si gaar uga tirsanaa ciidamada ilaaliya dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye cadaan iyo madowba leh uu degan yahay islamarkaana laga maamulo siyaasadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isla gudaha magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay qarax waxay la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin degmada kaaraan howlgalladu intaasi kuma eke degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin la oran jiray xasan maxamed cilmi oo ka tirsanaa qolyaha doorashooyinka dowladda federaalka ninka waxaa toogtay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin goor dambe ayaana meydkiisii goobta laga qaaday duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan ah agagaarka tabeelaha sheekh ibraahim waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda dowladda federaalka ah iyo askari la socday sarkaalka ayaa waxaa la oran jiray qoorey halka askarigana la oran jiray buulle labada nin ayaa isku goob la dhigay meydkooda sidii caadada u ahaydna dowladda federaalka ciidamo ka tirsan ayaa goor dambe qaatay amaba dadaamiyey meydadka saaxiibadood tallaabooyinkani waxay qalqal sii gelinayaan madaxda iyo ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka ah nadawaad ballaaran ayaa ka bilowday wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo dadka loogu wacyigelinayo halista doorashooyinka ay qabanayaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha sida warkaan uu ku faahfaahinayo waryaheena zakariye cumar xilli shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay qabanqaabinayaan doorashooyin la doonayo inay dhowaan ka dhacaan waddanka ayaa dhanka kale wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ka soconayo ololo ballaaran oo loogu degayo xubnaha ergooyinka wax ka sooxlo xildhibaanada baaqiyadan ayaa waxaa jeedinaya culammada rabbaaniyiinta iyo waxgaradka islaamiga ah dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si toos ah uga bilowday nadawaad looga digayo ummadda soomaaliyeed inay ka qayb qaad doorashooyinka ay doonayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay ka qabsoomaan waddanka sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa isagoo ka hadlayay doorashooyinka ay doonayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay ka qabsoonto waddanka ayaa waxa uu ka hadlay ujeedka loo qabanayo doorashooyinkan iyo danta laga leeyahay dadkii soomaaliyeed intii hore loo gaaleeyey inta kale in la gaaleeyana lagu talagalay sidaa darteed marka inaan isku digno oon diinkeenna rabbi subxaanahu wa tacaala iskugu digno waa masalo muhima inaad marka ogaataan dhegahna ku qaadataan ummaddana u wada digtaan baa la rabaa inay tahay waxaan la soo wado ama baarlamaanka loo dooranhayo sharciyadii horey u dejiyeen ee diinta ilaahay ka hor imaan hayay iyo kuwo kaloo lagu daray inay dejiyaan wey kuwa horena ay ansixiyaan wey sheekh cabdiraxmaan firin ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda muslimka ah ee ku dhaqan dunida inay leeyihiin sharci ay ku dhaqmaan kaas oo ah sharciga islaamka isagoo soo qaadanaya nusuus arrimahaasi caddaynaysa
mayna anfacdaa aan isweydiinay mise ma u baahan nahay sharciyo in loo dejiyo soomaaliya oo muslimiina ay ku xukuntanto ma u baahannahay mise uma baahnin uma baahnin soo maa waayo annagu muslimiin baa nahay ilaahay baa ilaah noo ah sharci buu ilaahay noo soo maxaa noogu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam annaga diin iyo xukun baan leenahay saa darteed xukun dadaan diima lahayn ay ku dhaqmaan uma baahnin allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا حق لوك لبح إلى معين فردوه إلى الله إلى كتاب الله أرنك هذا سكوها يستان كتابك الله أفيرية سبحانه وتعالى dhowaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxa ay doonayaan in waddanka ay ka dhacdo doorashooyin doorashooyinkaas oo kaalin weyn ay ku leeyihiin ergada xildhibaanada soo doorta kuwaas oo ka kala yimaado gobollada kala duwan waxaa intaas sii dheer wadaad xumayaal ku xidhan dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuwaas oo u fatwoonaya ummadda inay bannaan tahay inay wax doortaan ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa burbur iyo dhac u geystay guryo ay deganaayeen dad danyar ah oo kaabiga ku haya godka jilcow ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena mahad cubeyd wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in askar ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ay burburin iyo dhac u geysteen guryo ay ku noolaayeen dad danyar ah islamarkaana ku yaala dhabarka dambe ee godka jiracow dadkan ayaa sheegaya in ay ku soo tooseen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo burburinaya guryahooda dhanka kalena aanay jirin wax digniin ah oo horey loo siiyee anoo saakay maqan ah gurigeyga ciidamada dowladda nima sheeganayo gobolka banaadir khaasatan godka jilacow laga xukumo waay aa gurigeyga dudumiyey hantideydaa meesha ku maqan gurigaaga ka bax lima dhihin waxna laima sheegin anoo gurigeyga hurdaayo garabka in laga qabtaa guriga dhammaan laga buursada saakay anigoo shaqo jira leysoo waxaa leegu dhaha gurigaa la dumiyooba markaa u umaadan waxuu dhaha meel aa geli karta ma lahan haddii aa laabo weysana naftaadaa ku maqan marka waxaan rabnaa anankana wixii islaamnimo anankoona qofna dulminin amar dowla nala siininoo amarka aana jibin muddo noola qabtana ay jirin cidna soo wargelisa ay jirin ilmaa noogu jiro guriga maataa noogu jirto hooyaalaa noogu jiraan sidoo kale askarta dowladda federaalka ayaa intii ay ku guda jireen howlgalka burburinta guryahan waxay buudka kula tunteen islamarkaana guryahooda ku duldumiyeen waayeelo iyo carruur iyagoona diiday in laga soo saaro sida lagu arkayo muuqaal laga soo duubay goobta annagoo shaqadeena isaga maqan awalba xamaaladda xooggeeda ku nool ahaan ahayn annagoo nolol maalmeedkan shaqadiisii ku maqan yaa waxaa la isku dayay dad meelay ka yimaadeen aan aqoonin oo laleeyahay dowladdaay ka socdaan inay hantideennina dhacaan guryaheennina fiiqaan ilmaheenni iyoiyo waalidkeenni oo xanuunsanoo macnaha waayeelaha xataa lagu kor tunto istixgelin la'aan qoryana lagu qabto la yidhahdo gurigiinna ma geli kartiin hanti kale ma bixi kartiin waalidkiin carruurtiina lama bixi kartiin waxaan rabnaa wixii danqanaya ama macnaha yani ummadda islaamka wixii waxaas ka danqanaya guryahayna waa fiiqan yihiin in guryahayna loo dhisaan rabnaa waxaan ku dhisana ma haysano awoodaan ku dhisana ma haysano ciidamada dowladda federaalka ayaa mar weliba bulshada kula kaca falal wuxuushnimo ah oo ay ka mid yihiin dil dhac iyo burburinta guryahooda sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan bulshada ku nool deegaanka kuunyo barow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa ka hadlay isbeddelka ka dhacay waddanka afghanistan iyadoo dhowaan guud ahaan waddanka afghanistan ay si buuxda ula wareegeen imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa waxaa isu soo taraya dadka bogaadanaya guusha mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo jabka maraykanka dadweynaha ku dhaqan deegaanka kuinbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si diiran u soo dhoweeyey guusha mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan nabadoon cilmi oo ka mid ah dadka ka hadlay nasriga ay gaareen mujaahidiinta ayaa sheegay in guusha afghanistan ay ahayd mid si weyn loo wada sugayey alxamdulilah rabbilcaalamiin wallahi qadiyad aad iyo aad mataqaanaa loo sugayay weeyaan laakiin ninkii wuxuu yidhi ninkii sagaarada dabtay ee cowsha ugu soo dhacday wuxuu yidhi ee cowsha ugu soo dhacday wuxuu yidhi dhiga dheertaan u dhigtayba maaha ilaa sagaaro yar buu dabtay markaasi cowlo ugu dhacday annaga hadda qadiyadan waan sugaynay walaalahan inay mataqaanaa mar uun guul gaali doonaan diinta islaamka ay guulaysan doonto laakiin annagoo weli caafimaad qabnoo dhaga waaweynoo soo taagan inay dhacayso u malayn mayn waqti kaleento ayaan mataqaanaa u saadalinayno fog alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan usoo dedejiyey qadiyadan waa qadiyad la wada sugayey ha dheeraata ha soo dhowaatee insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalihii ilaahay u guuleeyey allaha mataqaanaa ku guuleeyey arrimahaas allaha u ziyaadiyo oo u dhammaystiro sidoo kale waxa uu sheegay taariikhda ku dhacday jawaasiistii la shaqaynaysay maraykanka ay cibro ugu sugan tahay kuwa la shaqeeya shisheeyaha ku sugan dalka horta waan aqaana anigu murta soomaali ilaa wac birta lagu siiya indhaha ma kala qaado laakiin waxaan leeyahay meeshaas maanta cibrad baa ku sugnaatay oo ugu sugnaatay murtadiinta soomaalida niman yahow afghanistan murtadiinta afghanistan tiro kuma dhamidiin xoolana kuma dhamidiin caqlina kuma dhamidiin afghanistan way idinka badan tahay murtadiinta afghanistan way idinka badnaayeen wayna idinka xoolo badanyiin saddex boqoloo kunoo ciidanahay lahaayeen diyaaraday lahaayeen waxay lahaayeen hubka adduunka casrigaa ayaa ameerikaan ku hubeeyey lacagtii intaasoo tirilyan oo lacaguhu ameerikaan siiyey maca daalika waxaa u dambaysay ma'aalkoodii inay diyaarada dariishadaha qabsadaan diyaarad maa dariishad la qabsadaan caasimiya baawur caasiya marka daaqadaha la qabsanayo in daaqadaha inta diyaarada la qabsado yaa ama meelan la ogeyn oo darawalka looga dhuumana darawalkiibaa wuxuu shoog ku yiri bayloodkii diyaaradu way buuxsantay waan dhaqaaqayaa markaasaa laab yaroo godan inta layska arkay ee layska galay laabkan wuxuu ku dambayn doona lama oga cirka hadduu galo calaa kulli xaal waa kuwaas soo daatay waxaan idin leeyahay cibro qaadashaa ku sugan ninkii cibro qaadanaya sidoo kale dadka ku dhaqan kuuyanbarow ayaa si weyn u soo dhoweeyey guusha imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyagoona sheegay inay si weyn ugu farxeen arrintaas iyo jabka maraykanka qof nin walba oo muslima waa arrin ay farxad gelinayso waa arrin qof walba oo muslima uu aad ula dhacay maasha allah laakiin waxay ku timid dhiigga raggaas walaalihiina ay bixiyeen arrintaas oo yacni afghanistan ka dhacday waa guul muslimiinta caalamka u soo hooyata waay aad iyo aadna waan u soo dhoweynaynaa maxaa yeelay walcaaqibatu lilmuttaqiin waa ciribta dambana muslimiinta ayaa iska leh waxaa waaye alxamdulilah ilaahay baa arrintaas suurta geliyey waana soo dhoweynaynaa farxad weyn bay noo tahay muslimiinta caalamka joogona waxaawaye maanta way faraxsan yihiin habeenkii aan maqlay wallaahi uma wallaahi qasriga qasrigii uu ku jiray macnaa afsharqeeni ayaa raayada tawxiid laga tagay ee walaalaha soo galeen runtii macnaa indhahayga ilmo ay ka timid imaarada islaamiga ah ee dhaalibaan ayaa hadda maamulaysa guud ahaan waddanka afghanistan iyadoona uu degan yahay xaaladda waddankaasi xaalad siyaasadeed ayaa ka taagan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyadoona dadka degmadaasi ay dhigaan isku soo baxyo ay kaga soo horjeedaan qorsho lagu doonayo in lagu burburiyo guryahooda faahfaahinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed ciise degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed kadib markii dowladda federaalk isku dayday inay burburin ku sameyso guryo ku yaala xaafado ka tirsan degmadaas maalintii shalay waxaa gebi ahaanba xirnaa suuqyada kala duwan ee degmadaas iyadoo gudaha afgooye iyo buundooyinka soo gala lagu arkayay ciidamo maleeshiyaad ah oo isku geedaamay goobahaas qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada afgooye ayaa dhigay dibidbax ay kaga soo horjeedaan arrintaas waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bulshada dhinac kasta ayadoo marka hore ay ka baaba'saneed hadda waxaa loo yimid guryihi ay deganaayeen in maaragtay muddo dheer kadib la yidhaaho maxay ahayd waxaan fulahaynaa wax meel ay ka yimid aan la aqoonin waxay ka mid tahay fursadaha reer afgooye maxay ahayd maaragtay lagu dul saaran yahay oo in lagu dhibaateeya la rabo bagaati uu gardara laka dumiy ma an dulqaadadan ma an dulqaadadan beenbeentaas hadda oo xulufadii wadaagna wal an dhimadee
allahu akbar ina unnani dhaco beerahayna la dhaco guryaalkayn la dhaco naagahayna la kufsado in badan wala badanka dul qaadani laakiin guriga hooyadaano ansiinka dumiyeena maka qaadana qarashkii anka dambooy haddii adduunyaska soo qaadadana
dowladda federaalk ayaa horay u burburisay guryo iyo xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho islamarkaana ay degnaayeen dad rayd ah waxay haddana usii gudbaysaa qaar ka mid ah gobolada halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan daadad xoogan oo ay dad ku dhinteen ayaa ku dhiftay koonfur galbeed ee waddanka maraykanka daadad xoogan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah ayaa ka da-ay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay gobol ka mid ah gobolada dhaca koonfur galbeed ee dalka maraykanka ayaa sababay khasaare isugu jira naf iyo maadi intaba sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta maamulka maxalliga ah ee gobolkaas wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan toban ruux oo ay ku jiraan caruur ay ku dhinteen daadadkan xoogan halka in ka badan afartan ruux oo kalena la la-yahay sidoo kale sarkaal ka tirsan kooxda gurmadka degdega ah ayaa sheegay in daadadkan ay sababeen burburka guryo dhowr ah islamarkaana dad badan laga daadgureeyey aagga ay ku dhifteen daadadkani xoogan wuxuuna intaasi ku daray in inta badan magaalooyinka hoostaga gobolkaasi ay ka go-an yihiin adeegyada bulshada sida korontada iyo isgaarsiinta kooxaha gurmadka ayaa sidoo kale sheegay in wadooyinka waaweyn ee soo gala aagga ay ka jiraan daadadkani xoogan ay xirmeen taas oo ay walaac ka muujiyeen iyagoona sheegay in shaqaalaha gurmadka ay ku adkaatay in ay gaaraan goobahaasi si ay u samata bixiyaan dad badan oo ku go-doonsan halkaas tan iyo maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay ayuu gobolkani ka da-aya roobab xoogan oo mahiigaan ah waana roobabkii ugu xooganaa ee aaggaasi ka da-a muddo ka badan labaatan sano sida lagu sheegay tirakoob la sameeyey warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa